mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kulan ay soo agaasintay xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed ee loosoo gaabiyay s w d c ayaa walaac looga muujiyey dilal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya magaalada muqdisho kulanka ayaa diiradda si gaara loogu saaray dilalka lagula kacay gabar yar oo ardayad ahayd iyo hooyo lagu dhex dilay jaamacad ay dhiganaysay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray dilal foolxun oo maalmihii lasoo dhaafa siyaabo kala duwan kaga dhacay muqdisho waxay abuurtay walaac waxayna kalsooni xumo ku beerta bulshada ku dhaqan muqdisho kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda s w d c oo goobjoog ay ka ahaayeen ururada haweenka iyo xubno ka mid a culimaudiinka soomaaliyeed ayaa lagu dul istaagay dilalkii lagula kacay gabadhii sagaal jirka ahayd hooyadii lagu dhex toogta galaas ay ka dhiganaysay jaamacadda iyo aabbihii loo guba heybsooca sahre axmed agaasimaha hay-adda horumarinta haweenka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay tahay wax ka fog dareenka binaad dhacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho halmeerka dabatageenna iyo waxaa tiradaa investigationkeena intaan ka dheeryahay waa dhintay laba qofooda loo soo xiray waa meeshay ku dhamaatay ma soconayso saas daraaddeed waxaan maanta inaan ka hadalna dhibka dhibkii maalin maalinta ka dambe sii darsanaya oo hadda wiigaan wiilka u dambeysay ay noqotay inay ama arday ha noqoto gabdhayo gabar yaroo sagaal jir ah bas dhexdooda askar ciidamo isku xabadeeya gabadh yaree lagu dilay maxaa tiradaa qaar kale ku dhaawacmeen marka sunxidda ma jirto naxariista ma jirto waxaa kaloo iidankaas kasii foolxumid waxay ahayd nin muslim ah oo shaqaysanaya shaqadiis in loogu tegey lagu gubay ee intuu gubanayo film laga duubaayo ee xataa aan la daminin laysku dayin in maxaa tiradaa la damiyo waxaa waaye waxaan ujeedaa marka inaan baxal noqonayno oo ay naga dhaqaaqayso bini aadamnimadaa caasho shaacuur oo muddo dheer kusoo dhex jirta bulshada rayidka waxay sheegtay in kuwa dilalka geysta aysan ahayn meesha la filayo keliya waxayna hubsan muhiimadda ay leedahay in la abuuro ciidamo madani ah taasay hore usoo tijaabiyeen xilli dalka dowladaysan ka jirin inaan ciidamo madaniya samaysano ciidamada inta badan aan hareyno madaniyaan samaysanay xaafad walba afartan guri ayaan diyaarinay oo madanigaas ay ka shaqeeyaan oon lacag ku siino mushaar ku siino afartankii guri markaan diyaarinay oo boqol degmo walbaba waax waax waax walba afartan guri loo diyaariyay dib damba dhib damba uma aanaan arag marka anu hadda waxaan ku talin lahaa oo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed kula talin lahaa in wadankan ciidamo daniya loo sameeyo dowladdu wax kama qabato magaalada muqdisho saddex milyan dadka badana ku nool askartuna intaas ma dhaman askari walba cid ma geli karo annagoo shacabki ah waa inaan ku tashanaa inaan dalkayaga wax ka qabano oon dhibaatada meeshay ka jirta baan xooga saarnay seenab siraad xasan oo ka mid ah haweenku u ololeeyay awoodsiinta dumarka waxay sheegtay in muhiimay tahay in la isweydiiyo cidda mas-uulka ka ah amniga gobolka banaadir lana qaato mas-uuliyadda mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale dabcan dowladda federaalka tan labaadna waxaa iskale gobolka banaadir tan saddexaadna waxaa iskale shacabka marka runtii waxaa loo baahan yahay waxay tahay in dadka shacabkuna ay xil isa saaraan sababto oo ah marka ciidan meel uu taagan yahay qof lagu dilo oo aysan ku dhaqaaqin ama qofkii qabanin oo qofkii iska dhaqaaqo dhibaatadeeda ay leedahay tan labaad waxa waaye in jidadkiina ay aada u xirxiran yihiin magaalada haddana dilkii iyo qaraxyadiina ay jiraan marka in wax laga bedelo security architect oo magaalada waxa soo galay waxa ka baxayo waxa soo degaayo dekeda meel walba in maxaa la yidhaahdaa la og yahay oo la kontaroolo dadkuna haddaysan iyagu isku naxariisan oo isku naxin cid u naxariisanayso iyo cid u naxaysa walaacan ay muujiyeen ururada haweenka iyo culummadu wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ka dhacaan falal falxun dadkuna ay la yaabeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho